alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin salى اllahu waslama wbaarak calىa nabiyina muxamed wcalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllahu tacaala baabu xurmati maka wuxuu baab u yahay magaalada maka xurmada ay leedahay iyo tacdiimka iyo weyneynta ay leedahay yani mowdicii lagaga warramayey waa halkan can abi shurayxin waxaa laga wariyey abi shurayx magaciisu waa khaaliq waylid ibnu camrin alkhusaaciyi alcadawi radia allahu canhu annahu qaala licamr ibnu saciid ibnu caas abi shurayx wuxuu ku yidhi camr ibnu saciid ibnu caas wa huwa camar oo yabcahu diraya albucuuha ciidamo diraya ilaa makata maka u diraya ayaa wuxuu ku yidhi iidan lii ii fasax oo ii ogolow ayuha alamiir ninkaagan madaxda ahow ii fasax oo ii ogolow an uxadiثaka inaan kuu sheego qowlan oraah iyo hadal qaama bihi oo isla taagay rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalam bimacnaa rasuulku ku khudbadeeyey buu u jeedaa qaama bihi ay khataba bihi uu ku khudbadeeyey hadalkaas waxaa ku khudbadeeyey rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilahi baa ku khudbadeeyey goorma alghada berito min yowmi اlfatxi maalintii maka la furtay maalintii ka dambeysay markii maka la joogay yani markaasi maka la furanayey maalinta maka la furanayey had waxaa u noqonaysa iyo berito maalinta ka dambaysa ayuu khudbadaa nabigu isla taagay maalinta maka la furtay maalintii ku xogtay weeye haddii maanta la joogo maantoo kale had waxaa u noqonaysa beriyoo kale marka maalintii maka la furtay hadigeedii wuxuu noqonayaa maalintii ka dambeysay ayuu nebigu khudbadan ku khudbadeeyey ayb wuxuu leeyahay marka fasamictuhu waan maqlay khudbadaa iyo hadalkaas udunaaya labadeeda dhegood baan ku maqlay inuu hadalka si adkayuu doonayaa oo hadalkan iyo hadal hubo uu soo wado khudbadaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu markaasi si wacan u hubo ayuu raba inuu ninkan dareensiiyo fasamictuhu fasamicathu waxaa maqlay khudbadaasi udunaaya labadeeda dhegood baa maqlay wa wacaahu waxaa weeleeyey qalbii qalbigayguna waa weeleeyey wa absarathu waxaa arkay markuu khudbadaynayay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam caynaaya labadeeda dhood baa arkay xiina takalama bihi markuu nebigu ku hadlayay calayhi الsalaatu wasalaam hadalkaas labada indhood ayaan ku arkayey waa ka hadalkii marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam annahu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xamid allaaha ilaah buu mahadiyey wa ahnaa calayhi ilaah buu ammaanay uma qaala dabadeed nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina makata magaalada mako hadda xaramka o dhan baa loo jeedaa oo xaramka makata waa ka baxsan yahay marka intaa xurmada o dhan baa loo jeedaa ina makata xaramaha allaahu ilaah baa xurmo u yeelay ilaah baa qadariyey oo maamuusay oo weyneeyey ay jacalahaa daa xurmatin wa tacdiim ilaah baa ka dhigay mid u saaxiiba xurmo iyo weyneyn ayb yowma khalaqa asamaawaati waalard xurmadaa ilaahay wuxuu siiyey laga soo bilaabo maalintii cirarka iyo dhulalka uu abuuray ayuu ilaahay maka xurmadaa siiyey walam yuxarimha الnaasu dadku xurmadaa may siin ay lam yakun taxriimuha min qibali الnaas macnuhu waa saas weeye xurmadani maka la siiyey mid dadku ayagu ay ku heshiiyeen maaha oo ay dhaheen maka magaalada maka aan xurmo siino heshiis dadka xaggooda ka yimid maaha ee waa arin xagga alle ka yimid weeyaan oo allah xurmadaa siiyey ayib walam yuxarimha الnaas dadku ayagu xurmo may siino arrin intay ku heshiiyeen ay ku ballameen aan magaalada xurmo siino may ahayn ee wuxuu ahaa shay ilaahay xaggiisa ka yimid xurmadan iyo qadarintan iyo maamuuska falaa yaxilu mar hadday sidaa tahay falaa yaxilu xalaal ooma ahan limri'in qof yu'minu billaahi alla rumaysan walyowmi alaakhiri maalinta dambana rumaysan xalaal ooma ahan bimacnaa xaaraan bay ka tahay baa loo jeedaa oo siiqooyinka loo isticmaalo shaygu waa xaaraam waxaa ka mida laa yaxilu laa yaxilu lakum an tariثuu nisaa karhan marka laa yaxilu waxay ka mid tahay siiqa loo isticmaalo shaygani waa xaaraam laa yaxilu xalaal ooma ahan falaa yaxilu xalaal ooma ahan limri'in qof qofkaasoo yu'minu billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta aakhare rumeeyey xalaal ooma ahan oo xaaraan bay ka tahay an yasfika bihaa ay fiiha maka dhexdeeda inuu ku daadiyo daman dhiig waa ka xaaraam walaa yacdida inuu jaro shajaratan inuu jaro yani dhir yacdid macnaa yaqtacba hadda loo jeedaa inuu ku jaro yani waxaa weeyaan micdad waxaa loo yaqaano micdadkuna waa aalad sida faashkao kale loo isticmaalo wax lagu jaro aalad wax lagu jaro way micdadku marka waxaa weeye inuu aaladda isticmaalo oo dhirti jaro maka dhexdeeda ma banaana fain axadun tarakhasa fain tarakhasa hadduu ruksadaysto oo rukso ka dhigto axadun qof tarakhasa hadduu rukso ka dhigto oo uu ku bannaysto dhiiggaa uu ku daadinayo maka biqitaali rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dagaalkii rasuulku uu ku galay magaalada oo reer marka uu kula dagaalamay qof hadduu xujo ka dhigto oo rasuulku buu ku dagaalamay hadduu xujaysto faquuluu waxaad ku tidhaahdaa qofka noocaas odhanaya oo ishkaalkaasi xujo ka dhiganaya rasuulku waa ku dagaalamay aniga maxaa ii diidaya qofka sidaa yidhaahdaa waxaad ugu jawaabtaan ina allaha adina lirasuulihi sala allahu alay wasalam ilaah baa u fasaxay rasuulkiisa calayhi asalaatu wassalaam inuu markaa ku dagaalamo walam ya'dan lakum idinka idima fasixin idima ogolaan idan xagga alle ma haysataan idinku laakiin rasuulku idan xagga alluu hayste wainamaa udina waa loo fasaxay lirasuulihi rasuulkiisaa loo fasaxay wa fii riwaayati wainamaa udina lii aniga waxaa la ii fasaxay saacatan saacad baa la ii fasaxay yacni waa wakti zaman ah ayaa hadda loo jeedaa ay waqtan min nahaar baa loo jeedaa waa wakti hadda looma eed saacadeennan caadigaa looma jeedo oo sdexdanka daqiiqa ah loogama jeedo waxaa loo jeedaa waktan min azaman xili ayaa markaa lai fasaxay ayib oo ka soo bilaabanayay qoraxdu markay baxday ilaa salaadi casar intaasay ahayd sida markaasi ku soo aroortay musnad imaam axmed waktiga loo fasaxay intaasay ahayd inuu ku dagaalami karo min طuluuci الshamsi ilaa salaati اlcasri intaasuu fasax u haystay inuu la dagaalami karo reer maka ayib waxaa loo fasaxayna dagaal buu ahaa inuu reer maka maadaama aysan nebiga amarkiisa diideen in lala dagaalamo in aysan soo dhiibaan maadaama ay diideen in lala dagaalamo taasaa la i fasaxay wainamaa udina lirasuulihi rasuulkiisa baa loo fasaxay ama wainamaa udina lii aniga waa la ii fasaxay saacatan wakti min nahaarin maalinta ka mid ah waana xilligaas weeyaan min طuluuci الshamsi ilaa salaati اlcasr ayib waa toban sac taqriiban ku dhowaad oo kale wey ama ilaa labiyo toban ku dhowaad wey waqad caadat xurmatuhaa ilaa lab ilaa kob iyo toban saac taqriiban waqad caadat xurmatuhaa xurmadeedii way u soo laabatay alyowma maanta ka xurmatihaa biاlamsi xurmadii shalay ay lahayd ayay maantana leedahay oo rasuulku marka uu hadlayo calayhi الsalaaةu wasalaam waa maalintii maka la furtay oo dagaalka loo fasaxay maalintii ku xigtay weeye haddii haddaba shalay la ii fasaxay inaan ku dagaalamo maanta oon joogno maalintii ku xigtay ah xurmadu sidii bay usoo laabatay ay ahayd maalmihii horeba xurmadii sidii bay usoo laabatay falyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu ninka xaadirko ila jooga alghaa'iba ninka iga maqanoon goobjoogga ahayn warkaa higa gaarsiiyo faqiila liabi shurayx abi shurayx baa lagu yidhi waa ninkii warka sheegayey oo arinka ninkan ciidamada diraya maka u diraya ninka u sheegayey ayaa waxaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi maa qaala laka muxuu kugu yidhi ninkii camar ibnu saciid ibnu caas ahaa oo ciidamada magaalada maka u dirayey muxuu kugu jawaabay qaala wuxuu yihi yani waxaa weeyaan camar camar ibnu saciid ayaa wuxuu yidhi ana aclamu bidaalika minka arrinka anaa kaa aqaana anaa kaaga yani kaaga garasho badan labadeenna yani xurmada maka iyo taxriimka maka anaa kaa aqaana saasuu igu jawaabay buu yidhi ilaa ninkan waa nin ciidamo diraya markuu u diraya waa arki doona sababtu waxay tahay uu ciidamada ugu dirayo markii arrinkaa uu u sheegay wuxuu iigu jawaabay buu yidhi anaa kaa aqaana magaalada maka xurmadeeda anaa kaa aqaana waxba heshin yani ya abaa shureyx abu shureyxow in alxarama xaramku yani meeshan ilaahay xurmada uu u yeelay waa maka oo dhan iyo inta xurmada leh oo xaramka o dhan soo gudagelaya weeyaane in alxarama ay almakaan aladi jacalahu llahu xaraama meesha ilaahay xaaraamta ka dhigay xurmada u yeelay laa yuciidu ma magangeliyo caasiyan caasi ma magangeliyo nin caasi ah ma magangeliyo walaa faaran min soo cararay bidamin dhiig la soo cararay intuu cid soo dilay soo cararay oo maka soo galayna maka xurmo ma siinayso qofkaas walaa faaran mid la soo cararay bikharbatin khiyaano la soo cararay intuu wax soo khiyaameeyey soo baxsadayna ama dhib soo geystay jinaayo iyo dhib uu soo geystay nin la soo baxsadayna mako xurmo markaasi ma siinayso alkharbaة bاlkhaaء الmucjamة wالraaء الmuhmala qiila aljinaaya waa jinaayada waa dhibka la geysto ayaa jinaaye la yidhaahdaa wa qiila الtuhma waa tuhmada yani qof la tuhmaystay maka markaasi oo tuhun uu ku sugan yahay maka xurmo ma siinayso wa asluhaa kharbaduna asalkeedu waxay ku tacalluqdaa fii sariqaةi اibil geela xatooyada la xadayo ama dhaca geel la dhacayo bay ku saabsantahay oo ninka geela tuuga geela dhaca ayaa markaasi khaarib la yidhahda khaarib marka asalku saasay ahayd nimanka geela dhaca ayaa magaca markaa loo isticmaali jiray qaala shaaciru gabyaaga wuxuu yidhi alkhaaribu khaarib allisu waa tuug yuxibu wuxuu jecel yahay alkhariba wuxuu jecel yahay tuugga ayuu jecel yahay tuugta ayuu jecel waa tuugo tuugta kaluu jecel yahay alkhariba cunwaanka uu sheekhu baabaystay waa xurmatu maka magaalada maka xurmada ay leedahay iyo ixtiraamka ay leedahay weeyaan xadiidkan marka abu shureyx alkhusaaci waa nin saxaabiya weeyaan waa saxaabi jaliilah fatx maka ka hor ayuu islaamay magaalada maka markii la furanayeyna nimankii khusaaca la odhan jiray qabiilkiisa calankooda ayuu markaa asagu siday nabigana calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid ayuu ka wariyey ragga reer madiina dadka caqliga badan ayuu ku jiray radia allahu canhu siddeed iyo lixdankii ayuu magaalada madiina ku dhintay marka waa saxaabi jaliila weeye saxaabigaas ayaa marka xadiidka laga warinayaa ninkan loo yaqaano camar ibnu saciid ibnu caas ibn umaya alqurashi waa min bani umaya waa qurashi waa min bani umaya weeye wuxuu caan ku yahay alashta ashtaq baa la ohan jiray laqabka laqabkiisa ayib saxaabi asagu maahan taabicina maahan yan taabici saxaabada ninkii wanaag ku raacayna maahan saxaabada waa loo kulmay laakiin taabicigii wanaag ku raacay saxaabada maahan wuxuu odhanayaa xaafid ibn xajar kaana faasiqan mutakabira jabaaran nin faasiqa buu ahaa oo kibir badan oo markaa jabbaar ayuu ahaa yaziid ibnu mucaawiya yaziid ibnu mucaawiya ayaa markaasi magaalada madiina sanadkii lixdanaad ayaa wuxuu u dhiibay magaalada madiina iyo maka ayaa loo dhiibay ninkaas sanadkii lixdanaad oo hijriga marka xilligaas ayuu marka joogay oo ka ahaa magaaladaas barasaab ka ahaa markii dambena waaba la dilay oo markaasi sanadkii sagaal iyo lixdankii sagaal sano kadib ayaa la dilay marka nin faasiq ah oo aan fiicnayn ayuu ahaa sababtuu ciidamada u diraya waxaa weeye cabdullahi ibnu zubayr oo aan gelin baycadii yaziid ibna mucaawiye aan gelin ayuu doonayaa inuu kula dagaalamo cabdullahi ibnu zubayrna waa saxaabi wuxuuna joogay magaalada maka ku sugnaa marka ciidankan wuxuu u dirayaa inay la dagaalamaan cabdullahi ibnu zubayr oo magaalada maka joogay marka isagoo ciidamadii diyaarinaya oo magaalada maka ciidamo u diraya ayuu arkay abu shureixin alkhusaaci ninkaas kadib marka wuxuu ku yihi idan lii ii fasax iidan lii ii fasax ayb hams- laba hamso hadday kulmaan fii awal kelima ta dambe waxaa loo qalbiyaa midda hore xarakada saaran xaraf mujaanis u ah oo midda hore hadday tahay maksuura ta dambe yaabaa loo qalbiyaa iidan iituunii ta hore hadday tahay madmuumana ta dambe waxaa loo qalbiyaa xara- xaraf munaasib u ah oo awaaw ta hore hadday tahay maftuuxana ta labaad alif baa loo qalbiyaa aadam iyo kuwa la midkaa uutuu iituunii iidan lii marka wuxuu leey haddaba aan kelmad kuu sheegay ii ogolow ii fasax akhlaaqdiisay kutusinaysaa iyo aadaabtiisa isagoo weliba kelmado iyo marka ay ka muuqato ixtiraam uu kula hadlayo ayuha alamiir ninkaagan amiirkaa madaxdaa hal kelmad aan kuu sheegay ee ii fasax hadal uu nebi maxamed ku khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam maalintii maka u furtay maalintii ku xigtay hadal uu ku khudbadeeyey ayaan kuu sheegayaa hadalkaas hadal aan malmalaynaya maaha malamalo maahane waan hubaa hadalka aan kuu sheegayo waxaa waxaa weeleeyey labadii dhagood baa weeleeyey markuu nebigu ku hadlayna waan u jeeday ayib waan arkayey qalbigaygana waa weeleeyey dhagahaygana waa ku maqlay indhahayguna way arkayeen markuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hadalaan hubo boqol kiiba boqol wey hadalkan aan kuu sheegay nebigaa noo khudbadeeyey maalintaas maka uu furtay maalintii ka dambeysay kadibna magaalada maka ayaa wuxuu sheegay inay leedahay ma- magaalo inay tahay xurmo leh xurmadaasna waxay ka soo bilaabatay maalintii ilaahay samaawaadka iyo cirarka iyo dhulalka uu abuuray dadku xurmadaa may siin ee ilaah baa siiyey mar hadday sidaa tahay qof rumaysan ilaahay aakharo uma banaana inuu dhiig ku daadiyo yani ninkan raba inuu xusuusiyo ila mar haddii ciidamo magaalada maka loo diray dhiig baa daadanaya dagaal baa ka dhacaya marka wuxuu doonaya inuu xusuusiyo hadalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay maka xurmo leedahay oo aysan banaanayn in dhiig lagu daadiyo waxaan kaloo banaanayn in dhirteeda la guro dhirteeda in la jarana ma banaana waxaa laga soo reebayaa dhirta midda qofka asagu uu beerto oo gurigiisa ku beerto reer maka ah waa goosan karaa ayib laakiin waxaa la sheegayaa midii yani ka baxsan taas kadalika hadday tahay wax qallashayna lafteedu ayadna lafteeda waa la guran karaa waa la guri karaa laakiin dhirta caadiga oo qoyan oo qofka asagu uusan beeran taas wey midda laga hadlayo mar hadday sidaa tahay dhiig laguma daadin karo dhirteedana lama jari karo haddii haddaba qof uu ruksad ka dhigto oo uu yidhaahdo waa ku dagaalamaya way xujaan u haystaa nebi maxamed ma aley nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam reer maku kula dagaalamay reer maka ayuu kula dagaalamay anna waa ku dagaalamaya daliil baan u haystaaba sidaa qof hadduu ruksad ka dhigto waxaad u sheegtaa rasuulku markuu ku dagaalamaya calayhi salaatu wasalaam idan iyo fasax iyo ogolaansho ayuu u haysto ilaah baa u fasaxay ayib idinkuna fasax ooma haystaan inaad ku dagaalantaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakti maalinta ka mida ayaa loo fasaxay laba maalmood may ahayn saddexna may ahayne maalin wax ka mida ayaa loo fasaxay maanta idinla hadlay nabigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam maanta waa maalintii ku xogtay weeye xurmadii ay maka lahayd sidii bay ugu soo laabatay xurmaday lahayd bay us- baa u soo laabatay iga gaarsiiya ninka goob joogga ah ka maqan warkaa hala gaarsiiyo ha loo sheego warkaasuu marka u sheegay iyo khudbadaas uu nebigu ku khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam khudbadaa marka de way horeysay waayo sanadka sideedaad wey markuu nebigu khudbadeynayo calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan bisha sideedaad bisha sagaalaad markaasi bisha sagaalaad sanadkii sideedaad wey markuu nebigu khudbadeynayo calayhi salaatu wasalaam hadalkan marka la sheegayana waa xilli dambe xilli dambe weeye ayib abu shureeqaa la weydiiyey oo qolo qaraabadiisa ka mid a waxay weydiiyeen muxuu kugu jawaabay ninkii markaad hadalkaa u sheegtay jawaabtu ku siiyey maxay ahayd jawaabtu siiyey waxay ahayd uu igu jawaabay magaalada maka nin markaasi dembiile ah ma siinayso anaa kaa aqaan bu anaa kaa garasho anaa marka kaaga garasho badan xurmada maka anaa kaa aqaana magaalada maka qof caasi ah oo dembi geystay magangelye ma siinayso nin dhiig daadiyey nin soo cararay oo dhiig la soo cararayna markaasi ma badbaadinayso nin doonaya khiyaano iyo in wax kharibana kharibaad iyo khiyaano doonayana ma badbaadinayso marka muxuu ujeedaa hadalkaa marka wuxuu ujeedaa ninkan ciidamada u diray waa ibnu zubayr ibnu zubayr baa wuxuu ujeedaa dhib buu geystay buu ka wadaa waa calaa zacmi su asagu sheeganaya weye ibnu zubayr baa dhib geystayoo maadaama dhib uu geysto maka uu galay maka ma badbaadinayso waa kula dagaalamaya maadaama uu dhib geysta macnahu wada waa saas weeyaan ayib ibnu zubayrna dhib muu geysanin wax dhibah muu geysan waa saxaabi jaliil ah oo saxaabadii rasuulka ka mid ah calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay alcabaadilatu alarbaca afartii cabdilaahi la ohan jiray oo cilmiga badan laga qaatay ayuu ka mid yahay cbdullahi ibnu zubayr marka wax dhib uu geystay may jirin waxaa laga qaadanaya xadiidkan masaa'il fara badan kow waxaa laga qaadanayaa fadiilada iyo wanaagga saxaabigaas uu leeyahay waa laga qaadanaya abu shariixin alkhusaaci waa laga qaadanaya maxaa yeelay amarkii rasuulku fulinaya balliquu canii walow aaya waxayr ii suguli aan kuu sheego hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya marka hadalkaas weliba waa hadal ku habboon mowdiciisu ku habboon weeye marka fadiilada uu leeyahay saxaabigaas waa laga qaadanaya wuxuu oofinayaa ballankii ilahay uu la galay culimada latubayinunahu linnaas walaa taktumuunah dadka waad u caddaynaysaan xaqa ayib qarina maysaan ballankii inuu oofiyo ayuu doonayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa akhlaaq wanaaggiisa si oo la khitaabayo ninkaas madaxweynaha ah si oo la khitaabayo akhlaaq wanaaqiisay ku tusinaysaa kow ayuha alamiir ma oran ayuha arajul ayuha alaalim ma oran ayuha alfaasiq ma oran ayuha alamiir naanaystii iyo laqabku lahaaba ugu yeeray kow waa midda labaad idan ii fasax buy hadduu orana kuma fasaxayo dee hadalkaas mu maba sheegeenba ii fasax inaan kelmadda kuu sheego akhlaaq wanaagiisa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa munkarka qofku uu arko wuxuu awoodi karo inuu la yimaado yani wuxuu ku radin karo inuu ku radiyo man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadi asagu awood ma awoodo yani gacan inuu ku bedelo ma awoodi karo muxuu awoodi karaa carab intiina wuu sheegay marka qofku intuu awoodi karo ayuu la imaanaya ninkan wuxuu awood u lahaa inuu afka sheego uuna ka sheegay ayib hadduu yad awoodi lahaa iyo yad inuu kula yimaaday ahaan lahayd hadduu yad awoodi waayo carabna awoodi waayey qalbiga inuu ka naco ayay markaa noqonaysaa ayib waxaa laga qaadanaya saxaabadu nimanka fusaaqda oo madaxda ah inay u ogolaan inay madax noqdaan inay markaasi ay qirayeen ninka nin faasiqa buu ahaa haddana saxaabigu wuxuu lahaa ayuha alamiir ayuha alfaasiq ma lahayn inuu amiir yahay buu aaminsana wain kaana faasiqan faasiq ba ha ahaadee ayib ahlusunna waljamacana waxay qabaan yani ninkaa hadduu meeshu isagu uu qabsado madax ka yahay oo amniga uu sugo walow wain kaana faasiqan waa la aطeecaya asmic wa aطic wain akhada maalak wadaraba dahrak ayib waxaa laga qaadanayaa in haddii loo baahdo in la khudbadeeyo in la khudbadeyn karo dani hadday keento dadki wax loo sheego arin baa yimid soo siyaaday iyadoo khudbadihii la yaqaanay aysan ahayn khudbaة اljumca khudbaة اlciid khudbaة اlistisqاa iyadoo aysan jirin arrin hadduu soo siyaado in dadka loo sheegi karo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiiba u khudbadeeyey oo wuxuu u sheegay magaalada maka iyo xurmadeeda waayo munaasaba markaa meeshaa taagnayd xilligaa taagnayd in dad dambe ay ka dhigtaan xujo iyo gar anna maka waa ku dagaalami karaa waxaa laga qaadanayaa magaalada maka xurmada ay leedahay iyo weynaanta ilaahay uu weyneeyey ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa iimaanka qofku ilahay uu rumaysan yahay iyo maalinta aakharo rumaynta uu rumaysan yahay waa waxa ugu weyn oo qofka ka hor istaaga inuu muxaramaad ku dhaco inuu muxaramaad ku dhaco ayib inaad qofku hadduu rumaysan yahay aakharo waxa ka dambeeya hadduu ilaah rumaysan yahay ayib awooddiisu inay tahay awooddiisu mid weyn uu qaadir ku yahay inuu ka argoosto qofka alla rumaysan aakharo rumaysan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka ka hor istaagaya inuu maxaarimta ku dhaco itaquu llaaha waltandur nafsu maa qadamat ligadin ilaahay ka baqa oo naf ha eegto markaas waxay berri u hormarsata waxaa laga qaadanayaa geedaha maka in markaasi in la jaro inay xaaraam tahay maka keliya kuma koobnee intaa xaramka oo dhan baa markaas soo gudagelaya saan soo soo sheegna waxaa laga soo reebayaa dhirta qofku asagu u beertay waa u bannaan tahay dhirta gurigiisa ugu beeraan oo reer maka ah ama xaramka degan waa goosan karaa ayib marka taa waa laga soo reebayaa maxaa yeelay dhirtani markaa loo nisbeeyey walaa yucdadu shajaruha dhirteeda lama jaro laakiin middaa qofku asagu uu beerto oo asagu uu leeyahay de asagaa leh maka male asagaa leh mar hadduu asagu leeyahay yajuusu lahu tasaruf waa ku tasarufi karaa waa u banaanta waxaa laga qaadanayaa afcaasha nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inay tahay xujo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa haddii qofka aad xujada ku oogto haddaba qofka xujada ku oogto uu cinaad samay madax adayg samay inaan lala sii murmin oon lala sii wadin mar haddaad kelmaddaada u sheegtay hadduu qaadan waayo iyo hadduu qaato adu waa kaa dhacay xilka ku saarnaa in calayka ila اlbalaaq nabi maxamedow waxaa ku saaran gaarsiin aduu gaarsii bas culimaduna waxay yihaahdaan qul kelimatak wamshi kelimadaada sheego iska soco dadka inaad ku khasabto lasta calayhi bimusayطir yani khasab kuma lid adugu ma khasbi kartid waxaa ku saaran waxaa weye u sheega qofka xaqi u caddee bas hadduu qaadan waayo hadduu sii wado isagay u taallaa ayib marka wuxuu sheegay oo riwaayadka qaar ee ku daraya imaam axmed soo saaray inuu abushureex ku yidhi markuu caariday oo hadalkii uu yihi anaa kaa aqaana inuu ku yidhi abu markaasi abushureex qad kuntu shaahidan wa kunta qaa'iban anuu goobjoog baan ahaa xilligaa kelmadda nabigu uu jeedinaya calayhi salatu slam anuu goobjoog baan ahaa adiguna waad maqnayd ayib faqad ballaqtu waan ku gaarsiiyey waqad amaranaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam an yubaliqa shaahidunaa qaa'ibana rasuulku wuxuu na faray calayhi الsalaatu wasalaam keenna goobjooga midka maqan inuu gaarsiiyu na amray waqad ballaqtuk waan ku gaarsiiyey fa anta wa shaأnuk adiga arrinkaa waxaa doonta samee anuga kuu sheega bas marka haddaad u sheegto qof xumaan ku jira haddaad aragto u sheegto hadduu kaa qaadan waayo adigu xilku waa iska ridi isaga iyo rabbigiis ayaa markaa rabbi baa la xisaabtamaya marka masaaishaas ayaa markaa laga qaadanaya can cabdillahi bni cabaasi radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alيه wasalam yowma fatxi maka nabigu wuxuu yihi maalintii maka la furanayey laa hijrata bacda اlfatxi riwaayadka qaar kuma darayaan laa hijrata basay qorayaan laa hijrata walakin jihaadu waniya laa hijrata bacda اlfatxi hijro ka dambaysaa maka furashadeeda ma jirto ayib walaakin jihaadu waniya laakiin waxaa jira jihaad iyo niyo wanaagga la niyoodo wanaagga la samay qofku inuu niyoodo waa baaqi camal kastaoo khayrood samaynaysa inaad niyooto iyo jihaad liiclaa'i kelimat اllaah iyagu waa baaqi waida stunfirtum haddii lidinka dalbo inaad baxdaana fanfiruu baxa waqaala wuxuu rasuulku yihi yowma fatxi maka maalintii maka uu furanayey ina hada اlbalada beledkan xaramahu اllahu ilaah baa xurmo u yeelay yowma khalaqa asamaawaati wاlard maalintii u abuuray samaawaadka cirarka iyo dhulalka fahuwa xaraamu waa xaraam bimacnaa xurmu leeyahay ay duu xurmati wa tacdiim baa loo jeeda xaraam ayib xurmu leeyahay qadarin iyo maamuus buu leeyahay fahuwa xaraamu bxurmaة اllaahi xurmada ilaahay uu siiyey ay bisababi taxriim اllahi xurmada ilahay uu siiyey sababteeda ayuu xurmo ku leehay ilaa yowmi اqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaarayo maalinta dadka lasoo saaray ilaa laga gaarayo xurmadaasi way jiraysaa ayb wainahu lam yaxila اlqitaalu fiihi وإنه شأني لم يحل حلال maaha أmا وإنahu beldkan وإنahu شhaأني لم يحل القitaaل dagaal ma banaana فيihi beldkan lagu dagaalamo لأحadi qaبلي qof anig iga horeeyey uma banaanayn وalam يaحila lيi ana xalaal imay noqon إilaa saacaة saacad wkti min nahaarin maalin ka mida mooyaane wahiya saacati haadih riwaayadka qaar baa ku daraya waa saacadaydan hadda aan joogo oo hadda aan ku suganahay weeye ayib fahuwa xaramku xaraamun xurmu leh bixurmati illaahi xurmada ilaahay uu siiyey sababteeda ayuu xurmo ku leeyahay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaarayo laa yucdadu lama jaro shawkuhu qodaxdiisa lama jaro ama dushawka geedka dhirta qodaxdu saaxiibka lama jaro ama qodaxdiisa lama jaro ayib oo waxaa shawka loo sheegay waxay leeyihiin liannahu haalibu shajari maka geelaha geedaha markaas qodaxda le ayaa maka ku badan marka lama jiro qodaxdiisa walaa yunafaru lama cayriyo ay laa yurad walaa yuscaj lagama naxiyo oo lama cayrsado sayduhu saydkiisa iyo ugaartii ku noolayd markaasi lama cayriyo saydkuna waa kulu xayawaani bariyin xalaali mutawaxash biabiicatihi waa xayawaan kasta oo bariga ku nool oo xalaal ah oo markaasi duurjoog ah weeye dabci ahaan sida markaa shimbiraha bakaylaha xayawaankaas weeyaan lama cayriyo walaa yaltaqitu lama qaadayo luqatatuhu waxyaalihiisa luma laa yaltaqitu ay laa yaakudu ma qaadayo qofna luqatatahu luqatadiisa waxyaalaha qofkiilaha ka lumay baadidiisa lama qaadanayo luqatadu waa maa daaca min saaxibihi oo wixii ka lumaa saaxiibkii way luqada marka waa baadida weye wixii kaa luma wixii qof ka lumaa qaadi maysid laga soo reebay ilaa man cid mooyaane walaa yaltaqitu ma qaadayo luqatatahu waxaa lumaa waxaa ku lumaa makaa ma qaadayo ilaa man carafaha qof baafinaya mooyaane qof weligiis baafinaya mooyaane qof kale ma qaadayo walaa yukhtalaa lama goosto oo lama gurto yukhtalaa bimacnaa yuqطac lama goosto oo lama gurto khalaahu markaasi cawskiisa lama gurto ayib waa cawskiisa ama doogiisa lama gurto faqaala cabaasu cabaas baa yihi yaa rasuul اlahi rasuul ilaahayow ila idkhira geedka idkhirka mooyaane waa cawsdameeraadka midka la yihado cawsdameerka midka la yihahdo weeyaan idkhirkaas mooyaane fainahu idkhirkani liqaynihim wuxuu u sugnaaday kuwooda birta tumaha ayuu u sugnaaday ayib yani reer maka qaynu ahli maka reer maka kuwooda birta tuma ayaa marka ayuu u sugnaaday qaynku waa alxadaadka weeyaan oo dabkay ku shitaan wey dabka ayay ku shitaan ayib oo markiiba wuu markaa u ololayaa wa buyuutihim wuxuu u sugnaaday guryahooda oo reer maka guryahay saqaf oga dhigaan saqafka xagga sare bay markaas saartaan faqaala nebig wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ila idkhira idkhirka mooyaane alqaynu alxadaad xadaadka waa ninka birta tumaha weeye qaynku xadiidkan cabdullahi bn cabaas baa warinaya wuxuu sii xoojinayaa xadiidkii hore magaalada maka inay tahay magaalo xurmo gaara leh tixgelin gaara leh inay tahay ayuu inoo tilmaamaya wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa hijrata bacda اlfatx hijro ma jirto hijradu waxaa loo isticmaalaa الترك والkخروج من بلد أو أرض إلى بلد آخر يعني waxa weeye in meel laga tago oo meel kale la aado ayaa waxa loo yaqaana hijرة xagga luqada xagga شharciga waxa loo yaqaana aلانتiقاaل min بلد الشhirكi إلى بلد الإسلام waa wadankii gaala inta laga tago wadan iسلاami la aado taasaa hijrada شharciga taasaa loo yaqaana marka maka haddii la furto hijro ma jirto maxaa loo jeedaa بمacnaa maka inta laga hijroodo meel kale loo hijroonayo ma jirto way dhammaatay limaada liannahaa saarat balada balada balada islaam xilligii laga hijroonaya wadan gaal bay wadan gaalay ahayd markii laga cararaya laga hijroonayey wadan gaalo ay joogaan oo haystaan bay ahayd laakiin markii la furtay wixii ka dambeeyey beled islaam bay noqotay idan hijrada sharciga maka kuma tacaluqayso waayo waxay looga hijroon lahaa ayadu markaasi way ka way ka markaasi way ka dhammaadeen oo ah gaalnimadii meesha way ka baxda ayib marka laa hijrata bacda alfatxi maxaa jira mar haddii hijradii maka laga hijroonayey la diidey haddii maka la diiday meelihii kale waa maftuux in meelo kale oo wadan gaal laga hijroodo meel kaleo muslim loo hijroodo taasi weli waa mashruuc laakiin makay ka kooban tahay laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadu waniya waxaa jira jihaad iyo niyo jihaadku waxaa weeyaan in yani markaa gaalada lala jihaado liiclaa'i kelimat illaah si kelmadda ilaahay loo kor yeelo taasi weli waa maftuux ayib waxaa maftuuxa niyo inuu qofku camalka iyo khayrka uu samaynayo inuu niyo wanaagsan kula yimaado ayadna waa shay markaasi mashruuca weeyaan waida stunfirtum fanfiruu haddii laydinka dalbo inaad baxdaan baxa jihaadka aada haddii markaa laydinka dalbo baxa waxay ka mid tahay xaalkaas yani cidda dalbaysa cidda dalbaysa bixitaankaasi waa madaxda weeye hadday madaxda idinka dalbadaan inaad jihaadka aadaan aada marka waa mawaadicda jihaadku uu noqonayo fardu cayn uu noqonayo weeye mawaadicda uu jihaadku noqonayo fardu cayn waa marka imaamku uu ka dalbado shacabkii inay baxaanoo jihaadka aadaan xaalka noocaasa waajib bay noqonaysaa fardu cayn buu markaa jihaadku noqonayaa aayaddu alla wuxuu inoogu sheegay maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili اllaahi haaqaltum ilى اlardi aradiitum biاlxayaati dunya min alaakhira maxaa idinku sugan oo marka jihaadka u baxa laydinku yidhaahdo aad markaasi isku cuslaynaysaan aad dhulka isku dhajinaysaan marka imaamkii hadduu amro in la baxo waa in la baxaa xaalkaasi fardu cayni buu noqonayaa suuro labaad buu fardu cayn noqonayaa haddii goobta dagaalka hadduu qofku ka qayb galo oo yani goobta dagaalku ka socto haduu tago waajib bay ku noqonaysaa qofkii inuu ka tago meesha ma banaana idaa laqiitum fi'ata fahbutuu haddaad la kulantaan koox gaalaha sugnaada tawali yowm zaxfi waxaa lagu sheegay min kabaa'ir dunuub dunuubtu waaweyn bay ka mid tahay in maalinta muslimiintai gaaladu is hor joogaan in la cararo waa min kabaa'ir dunuub waa xaal labaad weeye xaal saddexaad waxaa weeyaan haddii beledkii muslimiintu deganaayeen gaaladii hadday soo weeraraan oo markaasi jihaadka uu dafci noqdo xaalka noocaasa in beledka la difaacana waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa xaalada afraad bay ku daraan culimmadu haddii qofkani si gaara loogu baahdo oo wuxuu yaqaanaa waxyaalo dadka kale aysan aqoon sida maalan hubka la ridayo ayuu aqoon u leehay gaadiidka dagaalka loo isticmaalayo ayuu markaa sida loo kaxaya garanaya ama hubka sida loo ridu garanaya almuhim arin gaar ah oo aan lala wadaagin bu asagu yani garanaya ninkani ninkaas si gaaru ugu caynoobaya isaga markaas afarta xaalay sheegaan oo markaa fardu cayn u noqonaya wa ilaa asalku waa fardu kifaaya jihaadku asalku fardu kifaaya waa inoo imaan doonaa insha allahu tacaala marka wayda xadiidku wuxuu tilmaamay yani wida stanfirtum fanfiruu haddii laydinka dalba inaad jihaadka aadaan baxa maalintii maka la furanayey hadalladii nebigu sheegay waxaa ka mid ahaa magaaladan ilaah baa xurmo u yeelay maalintii cirarka iyo dhulalka la abuuray weli xurmadii bay ku sugan yahay ilaa qiyaami saaca wakti awqaadda ka midana markaasi in lagu dagaalamo yani qof aniga iga horreyey looma banaynin aniguna saacad baa la ii baneeyey waana saacadda hadda aan ku suganhay ilaa qiyaami saacana wuxuu ahaanaya mid xurmo leh xurmadiisa waxaa ku tusinaya qodaxdiisa lama lama jari karo ama dhirta qodaxaha saaxiibka lama jari karo saydkiisa lama cayrin karo baadida lama qaadayo ilaa qof asagu baafinaya weligiisba mooyaane sidaa waxaa khilaafsan baadida kale qofku hadduu helo sanad buu baafinaya meelaha caamka laisugu yimaado ayuu sanad ka baafinaya sanad markuu baafiyo haddii sanadkaas wax u yimaado hadduu waayo wax qaata hadduu waayo sanadkaas wax qaata hadduu waayo asagaa markaa mulkinaya yow min alayaamki ilah hadduu yimaadana uu siinaya marka baadida kale taasay kaga duwanta laakiin marka teedu waxaa weeya weligeed dad qaado waad baafinaysaa cawska ku sugan lama jarayo midka qofku asaguu beertay waa laga soo reebaya hadduu qalalana waa laga soo reebaya ayib cabaas baa haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey geedka idkhirka awsdameerka mooyaane kaas nooga soo reeb maxaa yeeley kaa faa'iidooyinka gaara lagu qabaa oo maxay tahay nimanka birta tuma ayaa isticmaala oo dabka ku shita guryaha ayaa saqaf looga dhigaa marka faa'iidooyin buu le kaa nooga soo reeb rasuulku calayhi salatu slam waa ka soo reebay ila alidkhira idkhirka mooyaane marka xadiidkan waxaa laga qaadanayo waxaa ka mid ah inuu nebigu ku dadaalaya calayhi salaatu wasalaam dadka inuu gaarsiiyo sharciga ilaahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik amarka ilaahay uu siiyey ayuu fulinayaa waxaa laga qaadanayaa maka oo laga hijroodo way dhammaatay markay maka la furtay kadib maxaa yeeley bilaadda islaam bay noqotay wadan kastaoo laga soo hijrooday oo wadan islaam noqdayna la mid buu noqonayaayo in laga hijroodo marka ma banaanaanayso ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa yani jihaadku inuu yahay baaqi marka uu yahay liiclaa'i kelimat illaahi kelmadda ilaahay in sare loo qaado markuu yahay inuu yahay baaqi ayib laakiin waxyaalaha jihaadka lagu sheego oo dadka markaasi muslimiinta iyagu dagaalamaya ama qabiil ha isku laayaan ama dowlada ha isku laayaan ama magac kale ha isku laayaane kaasi mid markaa sharciya maahan ayib waxaa laga qaadanaya jihaadku inuu waajib yahay hadduu madaxweynihii iyo markaa mas-uulkii muslimiintii hadduu amar ku bixiyo in markaa ay waajib noqonayso in la fuliyo oo la raaco oo la ateeco inay waajib noqonaysa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa dagaalka maka lagu dagaalamo inay xaaraam tahay waxay ka soo reebaan culimmadu mudaafacu oo qofkii lasoo weerara waa isdifaaci karaa haddii lagu soo weeraro maka dhexdeeda waa isdifaaci kartaa marka mudaafacada waa bannaanta ayib wain caqabtum facaaqibu mil ma cuuqibtum faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimil ma ictadaa calaykum waxaa kaloo laga qaadanayaa yani luqadadaas iyo markaa baadida magaalada maka ku luntaa inuusan qofka qaaday uusan mulkinayn weligiis ayib qofka qaadaya waa inuu u qaadaya tacriif inuu baafiyo waa inuu u qaadaya waxaa laga qaadanayaa markaasi in ay bannaan tahay wixii qofku asagu u beertay inuu markaasi uu asagu goosan karo maxaa yeelay asagaa leh ee maka ma leh waxaa laga qaadanayaa in yani waxaa weeyaan axkaamta qofka markuu muftiga su-aal weydiinayo su-aashaas inuu markaas cillo u samayn karo markuu weydiinayey rasul allah noo daa markaasi idkhirka waxaa weeye cilladii buu raaciyey oo guryahana waa lagu dhistaa nimankaa markaas birta tumana way isticmaalaan waxaa laga qaadanayaa waxay culimmadu u daliishadaan yani xadiidkan in istinaah inuu ka dambayn karo mustathnaa minhuga la soo reebuhu laga soo reebaha inuu ka dambayn karo waayo nebigu inuu ka soo reebuu rabay calayhi الsalaatu wasalaam laakiin intuusan soo reebin buu hadlay cabaas radi allahu canhu waa hadlay nebigu marka inuu soo reebuu rabay marka horeba inuu soo reebo ayuu doonayey marka cabaas isagoon soo reebin buu cabaas ila idkhira yidhi markaasuu nebigu soo reebay calayhi الsalaatu wasalaam maadaama kalaamku uu yahay hadal waaxid ah uusan wax soo kala dhexgelin waxaa la ictibaarinaya markaasi hadalka cabaas wuxuu udhexeeyey rasuulka hadalkiisii hore oo markaasi waxyaalihii la diidayey iyo kan laga soo reebay asagoo la fasaxayo ayuu udhexeeyey marka inuu bannaan yahay jawaazulistihnaa'i walow kaana munfasilan in wax la soo reebi karo walow ka wax laga soo reebayo iyo kan la soo reebayo wax soo dhexgalaanbe inuu arrinkaa bannaan yahay bay usuuliyiintu ka qaataan baabu maa yajuusu qatlu xubaab u yahay waxyaalahay bannaanta in la dili karo can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi khamsun shan shantaasoo min addawaab ka mida waxyaalaha dhulka korkiis dhulka korkiisa ku socda min addawaab ay maa yadubu calaa wajhi اlardi addaaba waxaa loo isticmaalaa wax alla waxa dhulka korkiisa ku soconaya wey daabadu istilaax baa jira markii dambe wixii afar adille loo isticmaalay khamsun shan oo min addawaabi ka mid ah waxyaalaha dhulka kor socda kulluhunna dhammaantood faasiqun faasiq weeye waa kuwa aacadii ka baxay weeye waa kuwa markaa cusaada weeyaan yuqtalna waa lagu dilaya fi اxarami xaramkaa lagu dilayaa alquraabu waa tukaha weeye wاlxidaatu waa haadka adaga weeye haadka adag weeyaan meelaha qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa waxay dhahaan daf ay dhahaan daf caruurta wax ka qaadataa ay kala carartaa hida xida ah walcaqrabu waa dibqalooca weeye walfaratu waa jiirka walkelbu alcaquur waa eyga boqnogoyska wey dadka boqnaha jara weeye walimuslim waxaa u sugnaaday yuqtalu waa la dilayaa khamsu fawaasiq shan faasiq ayaa la dilayaa fi lxilli xilliga ayaa lagu dilaya walxarami xaramkana waa xaramkana waa lagu dilayaa riwaayo kale lafdi kale waxaa qoran walimuslimin biqatli khamsi fawaasiqa fi lxilli walxaram waxaa ku sugan in la laynayo shan faasiq xilliga xaramka lagu laynayo alxida ah bikasri ilxaayi wa fatxi daali xida ah mahmuuzun markaasi waa hamzu leeyahay xida ah halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu culmaan uu ka dhigtay waxyaalaha ay bannaan tahay in la dili karo xadiidka caaisha warinaysa waxay nebi maxamed ka warisa calayhi salaatu wasalaam shan ka mida daabadaha dhammaantood waa faasiq yacni riwaayadka qaar waxaa soo aroortay inay yihiin afar oo caqrabka laga saaray arbacun kulluhuna faasiq lafdi kale waxaa soo arooray sittun fawaasiq lix waa faasiqiin oo waxaa lagu daray markaasi abeesada lagu daray abeesada ayaa lagu daray marka khamsun mafhuum male bay culimmadu yidhaahdeen mafhuum lagama qaadanayo bimacnaa intan kuma koobna kuwa faasiqa intan kuma koobna alcadad laa mafhuuma lahu way culimmada usuuliyintu yidhahdaan cadadka tiro haddii la sheego macnuhu maan tiradaa wixii aan ahayn xukumkan inuu khilaafsan yahay lagama qaadanayo alacdaadu laa mafhuuma lahaa bay dhahaan ayib marka shantaas waa faasiq faasiqa waxaa la yidhaahdaa asalku alfisqu waa alcisyaan waalkhuruuju can itaaca waa aacadii in laga baxo marka kuwan waxaa loo jeedaa yani faasiq waxaa loogu sheegayaa dhib waxbay dhibayaan waxbay dhibayaan yani fasaad bay samaynayaan ayib marka maadaama ay mu'dan yihiin waa faasiqiin oo taacadii bay ka baxeen waxaa lagu dilayaa xilliga iyo xaramka yuqtalna wa fii lafdin liyuqtal almuxrimu alfarata ha dilo marka yuqtalna waa la laynaya waa lagu dilayaa xaramka maxay yihiin mar haddii xaramka lagu dilaya xilligana min baabi awla in lagu laynayo maxay yihiin marka koo waa alguraab waa tukaha wey marka tukaha riwaayo kala qaydaysa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan alguraab alabqac midka abqaca ah abqacna waxaa weeye waa midka xagga sare ama xagga hoose cadaanka kule weeye wahuwa maa fii baطnihi aw dahrihi bayaadun waa midka caloosha ama dhabarka kule cadaanka cadaanka ku leh kaas weeye midka abqaca kaas midka la dilayo dabcan mid dhib badan weeyaan wax dhibaya weeyaan tukoo dhan marka maaha midka calaamadda lagu arko weeye marka riwaayadan waa itlaaqday riwaayada kale qaydaysa oo alaabqaca ku qaydaysa ayib walxidaa xidaadaas weeye waa bahashaas shimbirtaas weeye markaas wax qaadanayso ama caruurto taas wey xidaadu caqrabku waa dibqalooca weeye oo markaasi dhibka badan isaguna sunta leh faran waxaa weya waa jiirka weeyaan waa jiirka wey faradu waa la garanaya midka dhibka badan isaguna alkelb alcaquur eyga laftiisu waa midka caquurka weeye midka boqnogoyska weeyaan min alcaqli caqliguna waxa wey alcadu waljarxu waa dhaawac midka geysanaya marka waxaa weeyaan waa midka ilkihiisa iyo micyaha wax ku dhaawacaya wax ku weeraraya weeye culamada qaar ba waxay yidhaahdeen alkalb alcaquur waxaa loo jeedaa xayawaan kastoo mudi ah ha noqdo marka ay ha noqdo libaax ha noqdo waraabe ku doono ha noqdo kullu xayawaanin mudin wuxuu soo gudagelayaa alkalb alcaquur ayuu soo gudagelayaa ayib marka waa la laynayaa shantaas xaram iyo xili labaduba waa lagu laynayaa ayib waxaa laga qaadanaya xadiidkan in ashyaadaas ama xayawaanaadka axaadiisu sheegtay in la laynayo xataa hadday yar tahay oo markaa dhaarto waa la dilayaa maxaa yeeley ma-aalkay ku dambaynayso waa inay mudi noqoto waa inay wax dhabto weeye marka hadday yartahay hadday weynta lama kala qaadin haddii farq udhexeeyo nabigu waa inoo sheegi lahaa calayhi salatu wasalaam wuxuu odhan lahaa yuqtalu sigaaruhaa wa yutraku yuqtalu kibaaruha wa yutraku sigaaruha mar haddaan la kala farqin ka yar iyo ka weynba waa la laynayaa cilada loo laynaya nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waxaa weeye inay fisqi ku sifaystay iyo cudwaan iyo xadgudub waxaa culimmada ay ka qaateen xayawaanka soo mudiya oo kuwan la mid ah xukumkaasi yeelanaya waraabihii hadduu mudiya wa laynay wa cunayo waa la dilayaa ayib libaaxii hadduu wa laynayo waa la dilayaa dawacadii hadday wa cunayso wa laynayso waa la dilayaa yeygii hadduu wa cunayo wa laynay waa la dilayaa kullu xayawaanin mudin ciladan haddii laga helo kullu xayawaan hadii cilada laga helo waa la- waa lagu socodsiinaya oo xukunkaasuu markaasi isna qaadanaya waxaa laga qaadanaya islaamku inuu la dagaalamay iidaaga iyo cudwaanka inuu la dagaalamay ayaa laga qaadanaya ayb marka masaaishaas ayaa lagala baxaya baabu dukuuli makata waayrihi baab u yahay sheegitaanka la sheegaya maka gelitaankeeda iyo keyrkeed yani axaadiidta sifada markaa maka lagu gelayo sifa dukhuuli maka yani waxaa weya wagayrihi waxay ku dhacaysaa dukhuuli kacba yani kacbadii oo la galo lagu tukado dawaafka sifadiisa arrimahaas o dhan buu ka warramaya baabkani baabu dukhuuli maka wagayrihi iyo keyrkiina waxaa soo gudagelaya maka kacbadii oo la gelayo waxaa kacbadu waa qayb meel ka mida maka ka mida weeye makana waa caam kacbaduna waa khaas weeye salaada lagu tukanayo dawaafka la dawaafayo kacbada sifada loo dawaafayo kullu hada baa soo gudagelaya marka uu kaga warramaya can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama dakhala makata nebigu maka ayuu galay caama alfatxi sanadkii maka la furanayey nebigu makuu galay calayhi الsalaatu wasalaam wacalىa rasi walxaal buu galay calaa rasi madaxiisu uu ku sugan yahay almikfaru koofiyad bireed ay ku sugan tahay koofiyad bir ka samaysan ayuu markaa nebigu madaxa ku sitay calayhi الsalaatu wasalaam falamaa nazacahu nabigu markuu iska bixiyey calayhi الsalaatu wasalaam jaahu rajulu nin baa u yimid ninkaasi qaar waxay ku sheegeen inuu ahaa abu barzat aslami saxaabigaasaa u yimid faqaala wuxuu yihi saxaabigaasi ibnu khaal ninka ibnu khaal la yidhaahdo mutacaliqun wuxuu ku dhegan yahay oo haystaa biastaar اkacba kacbada daaheedu ku dhegan yahay saa u haystaa faqaala nabig wuxuu yihi alayhi الsalatu wasalaam iqtuluuhu ninkaa dila ninkaasi dila ayuu nabigu yihi alayhi الsalatu wasalaam marka xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa nebigu wuxuu galay sanadkii maka la furanayey waxay ahayd labaatankii bisha ramadaan bay ahayd sanadkii sideedaad hijriga labaatankii bishii ramadaan bisha markaa sagaala markaa tobnaad bisha sagaalaad oo sanadka hijriga weeye marka bisha ramadaan labaatankeedii sanadkuna wuxuu ahaa sideed markaasay markuu maka galay nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaal buuna usoo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam mikfarku waa koofiyaddaas ka samaysan markaasi markaasi birta ka samaysan weeyaan oo isaga dhigayo seeftay waxa la midkaa marka markuu magaalada maka soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo koofiyaddaa sita markuu iska bixiyey nin baa u yimid saxaabiga abubars alaslam siday culamada qaar sheegayaan wuxuuna u sheegay in ninka ibnu khaal la yidhaahdo uu kacbada daaheeda haysto ibnu khaal waa nin soo islaamay kadibna wuxuu la baxay cabdilaahi buu la baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray sadaqadii inuu soo ururiyo nin la socday u khidmaynayey buu dilay nin la socday ayuu dilay kadibna waa gaaloobay oo waa ridoobay ciyaada bilah wuxuu samaystay laba dumar ah oo heesa oo nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam ayuu samaystay afcaasha xunxun ayuu sameeyey markii nebigu maka furtay calayhi salaatu wasalaam hadalladii nebiga waxaa ka mid ahaa qofka galaa maka qofka galaa masjid xaraam fahuwa aamin man dakhala beyta abi sufyaan fahuwa aamin man dakhala makata man dakhala almasjida fahuwa aamin man dakhala beyta umihani fahuwa aamin nebigu ammaankaasuu bixiyey haddaba jaaniskaa ka faidaysa u siri mar haddii masjidka oo la galo lagu badbaadayo haddaba masjidka gal ilaa uu isogaya wuxuu sameeyey wuu ridoobay nin buu dilay nebigii buu caayay calayhi salaatu wasalaam dumar buu usoo kiraystay afcaasha xunxun buu sameeyey haddaba wuxuu galay masjidkii isagoo doonaya inuu ku badbaado markaasaa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu ka mid ahaa raggii amarka lagu bixiyey in la laayo markuu kacbadii daaheedii maradii ku dadmayd ayuu halkaas ku dhegay kadib markii loo sheeg nabig wuxuu yhi alayhi salaatu wasalaam hala dilo hala dilo marka sidaas ayaa ninkaa dilkiisu ahaa waxaa laga qaadanaya xadiidkan inuu qofku maka soo geli karo asagoon xaj iyo cumratona soo xiran ma laga qaadanaya oo laazim aysan ahayn marka marka la gelayo inuu qofku muxrim yahay shardi maaha waanaga hore usoo marra xadiidka tilmaamayey miman araada alxaja walcumra qofka xaj iyo cumro doonaya halkaasu ka soo xiranaya laakiin qofkaan doonaynin kama soo xiranayo miman araada alxaja walcumra marka nabigu wuxuu soo galay magaalada maka asagoo koofiyad biraad sito dagaal u socda ayuu soo galay marka waxaa laga qaadanayaa inaysan laazim ahayn oo banaan tahay qofkii ujeeddo kale maka kale inuu soo geli karo wain lam yakun muxriman asagoon xaj iyo cumratona soo xiran inuu soo geli karo ayaa laga qaadanaya ganacsi buu u yimid cid buu soo siyaaranaya hawl kaleu ka leeyahay wuu imaan karaa markaas ayib waxaa laga qaadanayaa in dadka mujrimiinta oo dembiilayaasha xadgudubka samaynaya oo dhibka wada in cidda wax ka qaban karta loo gudbin karo kuwa wax qarxinayaad aragtay kuwa markaa xashishad iibinayaad aragtay kuwa markaas maandooriye dadkii ku faafinayaad aragtay kuwa fisqiyo xumaan cidda wax ka qaban karaysa in loo gudbiyaa waxay ka mid noqonaysaa min alamri bilmacruuf wanahyi can almunkar bay markaa ka mid noqonaysaa marka ninkani maadaama uu nin xumaantaas sameeyey ahaa saxaabigani warkiisii nebigu u gudbiya calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa qofkii yacni dil mutaystaa qofkii dil mutaystaa hadduu xaramka soo galo xaram buu soo galay kuma badbaadayo xaram buu soo galay kuma badbaadayo hadduu dembi dil mutaystay hadduu la yimaado markaasi xaramku ma badbaadinayo waxaa laga qaadanayaa in kacbada loo samayn karo daahiyo lagu asturo ayaa laga qaadanaya waayo nebigu waa qiray calayhi salaatu wasalaam daahiyadaa loo sameeyey marka kacbada waa qiray nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa inoo joogo wallahu aclam